maantay oo taariikhdu ay tahay labaataniyo lixdii bishii shanaad laba kun tobaniyo lixda waxaan xafiiska degmada cadaada kusoo bandhignay dukumeentigii loo soo sameeyey waaxda dhulbixinta ee dowladda hoose degmada cadaada dukumeentigaas oo muddo badan la sugaayey dadkuna aada iyo aad ay nagu wareeriyeen weydiintiisa maadaama uu yahay dukumenti oo aan laga maarmaan ah marka muddo dheer wax dukumentiya deegaanka lagama jarin sidaas daraaddeed dukumenti sharciya oo dhulbixintii leh oo rajister nambarkii degmada la dhigaya leh oo buleetan nambarkii leh oo rajabuudkii leh ayaan keennay marka maanta laga bilaabo waxaanu sheegaynaa dadweynaha degmada cadaado in dukumentiga uu diyaar yahay cid kasta oo u baahan dhul in loo sharciyeyrabdana loo sharciyeynayo dhulka dowladda hoosena ay bixin doonto dhulka bannaan ee degmada cadaado ku yaala hadduu yahay kan oo magaalada hadduu yahay kan miyiga waxaa mas-uul ka ah dowladda hoose degmada cadaada mas-uul ka ah qofkii miyiga rabo inuu berkad ka qoto waa inuu soo doontaa dhulka sharciyad usoo doontaa ma jirayso wax dambe oo layska qodayo qofkii rabaa inuu guri dhisto waa inuu sharciyad usoo doontaa ma dhici doonto wax dambe oo layska dhiso marka waxaan u sheegaynaa dadka dukumentiga waa diyaar insha allahu waa si kastoona u dhammaystiran yahay dukumentigaas halkan waxaa yaala buug oo rajiistarkii dowladda hoose ah oo degmadu buug dhulka marka la bixiyo oo qofka ama dukumentigu ka dhumo ama la isku qabsado waxaa laga raadshaa rajiistarka rajiistarkii waa kana halkan taariikhda qofka dhulka la siiya lagu qorayaa tirada warqadada baxdaa la qorayaa magaca qofka la qorayaa milkiilaha ah sugnaan hadduu dhulku leeyahay la qorayaa rajabadu nambarka halkan lagu qorayaa sabroloogana halkaana lagu qorayaa loota nambarka lootada nambarka uuba uu ku yaalo cabirka halkan ku yaalaa wixii faahfaahina halkan saxiixa qofka buuggaas ayaa asal u ah bixinta dhulka horta buuggaas waa buugga mar kasta laga